qowluhu fi ljarxi watacdiil ba waa bal qolooyinkii hadalkoodu uu ahaa hadal meel maroo la ictibaarinayo xagga jarxiga iyo tacdiilka dee risaaladaosta kale ma sii weyna magacyo raggii ahaa buu tiriyo isagoo shacbi ku bilaabay oo taabiciintii ahayd ku bilaabay dee ciddii ugu horreysay balmalaa lasoo naqliyey inay wax taskiyeeyeen waxna ay tajriixiyeen ilaa wuxuu soo gaadhsiiyey ibnu sayidinaas oo ayaa ugu dambeeyay horta bal risaaladiisaas waa dad toddoba boqol iyo shan iyo toban magac oo dabaqaada u kala dhigay ilaa labiyo labaatan dabaqa ayuu bal markaa waxa weeyaan soo dhigtay kolleyna sakhaawina waa leeyahay walow dahabi asal ahayd isaguna almutakalimuuna fi rijaal risaalo saas ah ayuu leeyaho kitaabkiisa fatxulmuqiisna kolley khulaasadeed ku sugantahay laakiin risaalo ah oo isaguna ilaa laba boqol iyo shan iyo toban buu dhigtay walow te dahabe ay asal ahayde sida muuqatana isaguna ma laha waa dadkii dee kalaam badan lahaa ama taaliif lahaa buu isaga ku gaabsaday dahabina xataa kelimo keliya ha noqotay dadkii wax laga soo naqliyey ayuu kuba gaabsaday isagoo dee kolley bal markaas haddaba bal markaa dee masiiradaa dheer noo kalena ruuxii meelahan ka hadlayay wuxuu u yar baahan yahay istilaax caamina waa jiraa oo ka wada dhexeeyo lafti markay idlaaqaan wax keliya looga wada jeedo a'imadaasna rag baa kaba mid ah istilaax khaasa leh oo ama hadday wax tajriixinayaanna cibaaraad gaara kaba cabirayo dee dadkii kale markii agtooda la eego aanu macnaha keenahayn laakiin isaga macnahan ay keenaysay markay tawfiiq noqotona ama tacdiil noqotona cibaaraad gaara isticmaalay oo aan dadkii kale markay agtooda la eego cibaaradani macnahan isagu isticmaalay aanay agtooda kuba sugnayn oo bal marka waxaa leeyahay ninkii isagu meeshan eegayeyna wuxuu u baahan yahay haddana inuu ogaado bal istilaaxaadka khaaska ah waayo hadduu istilaax khaasa intuu arkay si istilaaxii caamkaa kayno imika arki doona waa istilaax caama une bal si uu ku tadbiiqiyey oo kale iyaduna khada weyn ayuu kuba dhacaya ama qalad buu gelayaaba oo bal markaa waa umuuro u baahan dee kolleyna kutubde waxoogaay meesha waa jiraano e horta baabkan aan hayn iyo kii kaba horeeyay maraatibtan iyo dee kan imika ay raacsanayd kutubulmustalax dee koley khaasatan kuwooda waasaa majmuuco waafiya waxyaalahaasi way kuba suganto dee dawaabid caama ama qaacida ruuxa asaas uba noqda tan kale taraajimta ay kaba dhigeen sida miisaan اlictidaal bilowyadiisa oo kale lisaan miisaan isna bilowgiisao dee waa kitaab kii imaam dahabi unbuu xaafid muxajarna ziyaadaha ku dara ee lisaanka uu sameeyeybo saa daraadeed buu muqadimadiisii oo dhan soo wada qaataa wixii ku daraya un mooye kuwaas bal umuuro meelahan kuba tacalluqsan waa lagaba helaayoo kale dee kutubtan kale iyadna sida jarxiga tacdiil oo kitaab weyne isagoo ibn abi xaatim leeyaho kutubta asaasiga ah meelahana waxaana iskaba jirta kutub ay kuba talagaleen raggii alifay bal inay kaba dhigaan cilmigan qaacidooyin iyo dawaabid guud ay ugaba dhigaan umuurahan maraatibtana iyagoo culimadii kala dunaydee barhkoodna ay badnaayeen barhna ay yaraan eegayeenna ay sheegaanoo waxaa kaba mida kutubta oo kolley iska muhima kitaab alrafci watakmiil la idhaha fi jarxi watacdiil oo nin hindi ahaa macaalim hindi ahaa leeyo imika aan dee intuu mootan yahayba laba boqoloo sanood aanay gaadhin oo waxa weeye adigu laba maamaha dee laba boqol iyo ana odhan waa boqol iyo xoogaa kontoneeyaha waa boqol iyo soddomeeye un oo kolley waa kitaab oo marka la eego alfaadahana iyo maraatibtii kala duneyd iyo culimadii kala dunaa sida ibn abi xaatim iyo dahabi haddana iyo craa ciraaqi iyo sakhawi iyo sindi iyo qolooyinkaas bal xaafid muxajar iyo intii tiradoodu ay ahayd waayo way yar kala badnaayeena isagoo dee ay sooba dhiganayaan kolley umuuro badan oo kuwa khaaska iyo kuwa kalena uu kuba baraarujiyo hab dawaabid guud weeye waa kitaab kolleyna welibaa ninkii doonaya dabcadiisa saddexaad iyo waxaa ka dambeeya aada iyo aada usii muhima waayo markaad aragto dabcada labaad iyo dabcada saddexaad dabcada labaad horta macadkan ku ogaa maktabadiisa laakiin dee waxay malaa labaatan sanood ku dhow waqti uu yaalay oo kolle iga soo yar qaaday iyo dabcada saddexaad oon anigu hayo oo kale de waxa laga yaaba inay laba boqoloo safxeyn ku dhow ay isdheer yihiin oo kale waxaana weymaha matniga ee xawaashida uu leeyahay cabdilfataax abuuquda ayaa bal marka aada u badan khaasatan dabacaadkiisa kala duwan iyo kitaab kalo la idhaha qawaacid fii culuumilxadiis oo mala nin kaba dambeeyo isaguna shimal qaar alhindiya un leeya tahawini la yidhaha kaalaknawi baa la idhahaa labada kitaabba muhim bay yihiin walow dee kitaab kastaabana masaayo yeelanayo waxyaalo lagu khilaafana uu yeelanayo taasi iyada waa mid oo kolley muhim weeye dee waktiyadeena dambena rag badan baa waxoogaa ama kuwaas ooriyo kitaabka dawaabit fi jarxi watacdiil la yidhahdo nin dee mooye imika weli inuu joogo ee laakiin jaamica alislaamiya kolley maadada xadiiska dhigayay oo cabdilcaziz la yidhaaho isaguna aada u mufiida jiray laakiin inta inta anagu arkay dabacaadka si wuxuu yar mustalaf uu takoobiyeeyey uno waxyaale xataa gacanta khadad ay iskaga qorqoran yihiin oo dabco hagaagsan markaa aan la madbacayn anigu horta nusqadan helay weeye oo isaguna waxyaalahan kolley tadqiidiyey dawaabid fiicanna yeelo qeybta hore iyo qeybtan dambeba oo kolley isaguna dee kolley ana kitaab loogu talagalay dalabo oo aada u yar muhiima haddii dabco fiican loo helo bal marka waxay la tahay un anigu bal kutubtaas iyo dee khaasatan raggan mucaasiriintiina ama ha noqdeen shakli qawaacid haba noqdeen ama shakli maqaalaad haba noqdeen oo kale nashada cilmigan hakaba hadleen iyo qaybihii kolley buxuud kala duwan oo sidaasna way jirtaaye in ruuxu bal u yar ihtimaamo si uu waxyaalahan wax uga suuraysto bal mar taasi waa wax guud waayo maanta walo abyada ay dheer tahay haddana kolley dee laqbada ayuunba isaga yar badnaan doontaayo wixii inun laqbada u yar cinaayoona mooye wax weyn oo kale oo saasoo imika dee isfahamsiin dheer lihi maba jirto bal umuurahaas laakiin bal kutubta aan idin tilmaamay de de waxaana kolley muhima ruuxi hadduu cilmigii doonaya inuu barto kitaab loo laqbeeyey un hadduu kuba gaabsado oo inta badanna kutubtii ay tahay dee kutubta iska loogu talagalay mabaadi caama kutubtii mustalax ee marka la eego waxaan aan arkayno mid kastaba haddii mu-alaf gaara loo dejiyey ama fadli gaaraba uu iskaba noqday kutub kala duwanna uu leeyahay hadalkiisna intaa kaba badanyo intan kuba gaabsamo kolley cilmiga wax sidaasa kama baranaya ama fahamkiisuu koobnaanaya ruuxu kolley inuu bal itilaac yeesho oo uu bal wax daalaacdo wixii uu arkay mooyaane wixii kale jirayna wixii uu keli karayo ama uu heli karayo uu bal daalacdo isagoo dee marka hagaag u fahmaya taasi aada iyo aad bay umuhimtahay waxaani waa bal fahamkii guud un weeye wixii kale laakiin tafsiil lahaa tafsiid lahaa ee kala saar umuuraha lahaa dee kolley waa wax halkan weli xataa kuwan shuraaxda alfiyada walow sharaxaa dee uu sakaawi ugu dheer yahay uu yar hadal badan yahay tadribu raawina adugu dee laakiin ma gaadhay kolley halkaa kuma gaadhay isaga ay hadalla leeyihiin haddana maaha un wax dee ruuxii u noqda asaas weyn u noqda ma noqonaysa wax bidaaye u noqda ama bilow way noqonaysaa maraatibu tacdiil ka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala takriiru tawsiiqin yaliihi manfarad min siqatin sabtin waxujatin yucad وxاaفظ وضاaبط ومتقن ثم صدوq وkhياar byn kdاk مأmن ولا بأسا ylي cnه rwو محله صدق jلي بصدق ma hو وشhيk وسط ومفrd لواxd lاa yغلط wuxuu yihi hadaba isagoo maraatib bay haddaba u yeeleen maraatibtaasoo inta badan deesan ay kuga bilaabaan martabada ugu heer sarreysay raawigeedna ugu awsaqsan yahay ama ugu xoog badan yahay bay ku bilaabaan ilaa martabada ugu hooseysa oo kuwa dhow iyaduna maraatibta jarxiga kuwa iyaguna ugu yar dhow ee ugu sahlan ee ugu dabacsan ay iskuba dhow yihiin ilaa ay gaadhsiiyaan tiibaana inoogu tartiibiyeen oo halkii sare ka bilaabayaan ilaa hoos iyagoo u dhaadhacaya markaa wuxuu yihi bal maraatibta imika uu halkan noo sheegi doonaana afar martabo weeye bal markaa ama waxa weeyaan taas bay noqonaysaa afar martabo ayay noqon ama mee shan martabaabay tegi ayuu sheegi doonaa waxaana jirtaa ibnu abi xaatim oo kale kitaabkiisa jarxi iyo tacdiil maraatibta tacdiilku afar kaba dhigay dahabi iyabaa waxoogaa yar kuba daroo martabo shanaad ciraaqi iyo ibnu salaax iyana alfaado ay ziyaadiyeen baa jirtay waloonay maraatibta sidaa u kordhin bal xaafidnu xajar oo kale iyo sakhaawiyo dee isaga nusadii waatan soo aragnay ilaa lix martabay kaba dhigeen waxayna markaa iyagoo dadkani cadaalo wadaagsanay bay kala xoog badayihin markaa siibaa cibaaraadkii tilmaamayey ee culimadu maraatibta kala duwan ay iyagoo dee sheegayo ruuxa kuba sifaynaya ay isticmaaleen khaasatan kuwii caamka ahaa ayay inoo tartiibiyeen oo markaa wuxuu ihi martabada koowaad ama ta ugu horeysa takriiru tawsiiqin tawsiiq raawiga la tawsiiqiyo ama la tacdiiliyo celcelinteeda la celceliyo weeye oo macnaa waa alfaadan keenaysa in loo xukmiyo raawigu inuu siqo yahay sidaas lafdiga siqatun ama lafdiga sabtun oo kale ama lafdiga xujatun oo kale waa alfaado tawsiiq haddaba kuwaasoo lagu celceliyo celcelintana dee adkayn bay sii kordhinaysaay oo la yidhaaho fulaanun hiqatun hiqa ama fulaanun sabtun sabtun ama fulaanun xujatun xuja ama laba lafdi oo kala duwan laakiin isku macnaa laysraaciyo oo la yidhaaho fulaanun hiqatun sabtun ama fulaanun sabtun xujatun waa taas oo kale celcelintu waa taa taas baa ta ugu horeysa oo ugu sareysa kolley martabadan ibn abi xaakim agtooda kumay sugnayn waa dee sicraaqiya ay kordhiyeenba waxaa kaloo aynu hore usoo aragnay sharxu nuqbe iyadoo uu ta koobaad kaba dhigay wax keenaya afcalu tafdiil oo kale haddii la yidhaha fulanun awsaqu naas oo kale ama ilayhi lmuntaha fi tasabuti iyo alfaadahaas inuu ta kasii horeyso tan kaba dhigay tan isaga agtiisa ta labaad ay ahayd bal taasba way takriiru tawsiiqin yalihi taasi waa martabadii koobaad eeg martabadii koobaad weeye yelihii waxaa raacaya oo martabadii labaad noqonaya bal markaas oo kaa lasoo sheegay takriiru tawsiiq aniga tawsiiqa ii taale dee ma aha waa takriiru tawsiiqin bal markaa waxaa kaa raacaya xaggii quwada ma lafdigii infarada gooni noqday ee alfaadan tacdiilka kaa mida oo min siqatin ah lafdigaa gooni noqday keli an takraar lahayni lafdigaa siqo sabtin wa sabtin aw sabtin amase lafdigaa sabti ah wa xujatun lafdiga xujana yucabdu waa la tirinayaayo waxaa lagu tirinayaa isaguna martabadan aan hayno ee alfaadu tacdiilka kaa mida ee martabadii labaada wa xaafidun lafdiga isaguna xaafidna waxaa lagu tirinayaa martabadan iyada aan ku jirno ee martabada labaada wa daabidun fulaanun daabidun oo la yidhaahaano martabadan weeye iyo wa mutqinun mutqin muxuu sheekhu inoo sheegay raximahu llahu tacaala halkan inoogu sheegaya bal martabadii koowaad hadday tahay celcelin kelimo lafdigaas siqo lagu celiyo laba goor haddii inka badan lagu celiyona way sii adkaanaysaa waxaana culimadu arkeen iyadoo ay barhkood iyagoo dee rag culimo ah kaba hadlaya ama siqaadii ruwaada ay in badan ku celiyeen oo sufyaan ibnu cuyeyn oo kale ayaa camru bnu dinaar isagoo sheegaya muxuu yihi kaana siqatan siqatan siqatan si u wadu ilaa sagaal goor gaadhsiiyey oy dhici karto de inu neefsi uu u baahday inuu neefsado oo taa uuba joogsaday bal markaa celcelintu waa martabadii koobaad dee mid ka yar horeysana waa taan ishaarnay martabadii labaad muxuu kaba dhigay lafdigii markii hore aan idhiha lagu celceliyo ama celcelintiisa martabada koobaad noqon oo la keli yeelo un oo takraar la-aan yimaada la yidhaaho fulaanun siqatun ama la yidhaaho fulaanun sabtun sabtunna ba-diisa inta badan muxadisiintu way sukuuniyaan walow bacda lugawiyin xataa bacda haddii la fadxiyo macnahana ay soo naqliyeen oo bal markaa sabtunna wuxuu siduu kaba cabiro dee markaa sakhaawi oo kale halkan macno saabit baa inoo taalla une waa asaabit alqalbi wallisaani walkitaab waa ruuxa adigu mutqinkaa sugan kitaabkiisii iyo xifdigiisii markaa umuurihiisu ay adagii inay sugan yihiin uun bal sabtun haddii laakiin sabat la yidhaaho walow taas luqada nafteeda ay macnahana uba timaado wuxuu soo qaadan inuu yidhi bal markaas waa dee xujadana waa macnaha maa yahbutu fiihi lmuxadisu samaaca min asmaa lmushaarikiina maca asmaa lmushaarikiina lahu fiihi oo waa waa hadal xagga hoose inooguba yaal sharaxa sakhaawiyan ay cibaaradan sabad kuba fasireen dee asbaat maanta jumlo mut adigu aan yarayn baaba kama madbacaysa mala waxyaalaha asbaadda ay idhaaheen markii dambe magaca laba baxay waa muxadisku wixii uu maqlay ayuu sugayaa oo uu ku qorayaa iyo ciddii uu kaba maqlay iyo ciddii kale la wadaagsatay maqalkan oo kale xujo oo kalu isagii u yahay waxan inuu samaac u leeyahay kaas bay sabat yidhaahaan oo marka bacda la fadxiyo ee aanna markaa la sukoomin oo maa yahbutu fiihi lmuxadisu samaacahu markaas mintu kolley maaha ee waa maca asmaa lmushaarikiina lahu mintaas bedelkeedu waa maca isaga iyo dee ciddii kale la wadaagsatay laakiin sabtun bal taas ama haddii la yidhaaho xujatun ujeedadu waa martabada labaadoo dee waxaa laga cabiraa nin xadiiskiisa la xujaysanayo xadiiskiisu saxiix yahay maxaa kaloo inoo raaciya sheeko haddii la yidhaha fulaanun xaafidun ama la yidhaha fulaanun daabidun ama la yidhaha fulaanun mutqinun waxa weeye iyaduna martabadan labaad raggeeda ayaa loo isticmaalaa laakiin halkan qeyd muhim oo sheekuu ka tegaa jira kitaabka uu wax ka soo naqama uu talkhiisinayana way kuba sugnayd dee bal marka xataa ibnu salaaxii asalka kitaabkaa u ahaana way kuba sugnayd oo lafdigan xaafid itqaan badan waa keenaya iyo daabit iyo mutqin u alfaado xifdi taama tilmaamayo weliba lafdiga mutqinna ziyaado siyaasiu sii leeyahay laakiin ruuxii waxaa dhici karta isagoo xaafid mutqina ah inaanu cadaala u sugnaanin oo xaggii kale cadaaladiisa ay dhaawacan tahay markaasaa daraaddeed dee ma noqonayo martabadan xadiidkeeda la xujayso ma noqonayo marka waxay ku qaydaan halkan culimadu waa marka haddii la yidhaaho xaafidun ama daabidun ama mutqinun fii xaqi alcadli ruuxay cadaala u sugnaatay ruux marka hore ay cadaala u sugan tahay haddii lagu sifeeye fulaan waa xaafid ina cadaaladna way sugnaydeen markaa martabadan buu noqonaya ama la yidhaha fulanun daabidun ama la yidhaha fulanun mutqinun laakiin ruuxii haddaanay cadaala u sugnaan dee xifdigiisa waxba ma tarayo xifdigiisa waa fiican yahay waa heer sare laakiin dee arintii labaad ruknigii labaad baa inaga maqan ee cadaaladii xadiiskiisii markaa xujo ma noqonayo dadka martabadan lahayaana waa dadkii xadiiskooda uu saxiixa noqonayo xujada noqonayay oo meesha waxaa jirta lafdigan cadaala iyo lafdigan xifdi dee ama dabdigu isma laazimaan xifdi baa la heli karaa aan dabdi lahayn may aan cadaalo lahayn cadaalaa la heli karaa badan iyadoon xifdi jirin labadoodiiba waa la wada helaa awqaada qaarkeeda marka xataa laazim ka dhexeeya maaha saa daraaddeed ruuxa imika lagu tadiilinayo lafdigan xaafid iyo daabid iyo mudqin war wixii ay cadaala u sugnaatay ka kale maha waayo waxaan ognahay dee culimadii raggii xufaadda ahay waaweynaa barhkooda oo maanta riwaayaadkoodii aanu kutubtii nooguba sugnayn bar ninka shaadakuni la idhaah sulaymaan ibnu daawud waa nin la dabaqo ahaa la martabo ahaa lana dabaqo ahaa imaam axmed iyo cali bnu madiini iyo dabaqada abubakr ibnu abi shaybe iyo yaxya ibnu maciin iyo xifdi ahaan kama dhaadhac ahay bal xifdigiisu waa xifdi la yaab leh ayuu ahaayo itqaan aad i aad u badan ay gaadhay abu daawud dayaalisi oo kale markii uu rixladii intuu soo dhamaystay isagoo xaafid shahiira ahaa sood gurye noqonaya ee uu kusoo noqonaya beledkiisii basra waxaa yihi istaan mar kasoo baxayo ooyo o dee dadku markay guryahooda ku noqonayaan waa way farxaan adigiina waad raagtaa maxaa helo tii miyaad ogti miyaad dadkan u laamayo shayaadiinna insi baan u noqonaya wuxuu kaba dhigay waa shaadakun iyo rag lo ujeedadu qalad yar aan ogolaanahayno dee qalad yarna kuma qabsanaya wax yarna aanay kama qabsoomayno xifdigoodu la yaab leeyahay ninkaas oo kale dee xagga cadaaladiisii bal culimada waxaabay kuma tumayeen inuu waxyaale aan jirin samaysto ama wadcigu wuxuu doona waanan xifdi aada u badan lahaa iska ikhtiraacdo si kalena cadaaladiisu may toosnaynba oo ta kale ilaa bukhaari laga soo naqliyay huwa adcafu min kuli daciifin cindi bal ninka caynkaasa dee markii uu waayey jaanibkii cadaalo isagoo xifdigaa lahaa raggaa laba sina maanta dee riwaayaadkiisna kutubta inaguma sugno dee riwaayaad la daciifiyo uun mooye kutubta qaarkood laguba arko mooye cilmigiisna nafci ma yeelan markii camal la waayo oo kolleyba cilmi marka aanu iyo xifdi aanu camal yeelan imika oo culimada taariiftooda lagu intifaacay inta badan raggii la midka ahaayee iyagu aan dhowrsooneyn waxba taariiftooda meel may soo gaadhin xataa barhkood dee badan ay mu-alifiinba ahaayeen ama taariif lahaayeen oo nafci ma yeelanba oo de ninkaasi bal haddaba marka waxaan leenahay xifdiga iyo dabdiga iyo itqaanka iyo wuxuu marka uu noqonayo martabo tacdiil waa in cadaala ay jirto halkana kutubtii kale way ku qaydnayda qaydkani waa qayd laba maarmaana ayuu noqonaya qayd intan laguba qaydo waxaafidun wadaabidun wamutqinu uma saduuqun wakhiyaarun bayinu bar markaa laba martabaan haynaa uma yeli daalika waxaa kaa hore laynoo soo sheegay raacaya oo xaggii quwadii kusoo raacaya oo bal markaa isna martabadii kusoo xigtay noqonaya saduuqun qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulaanun saduuqun hebel waa nin run badana ah taas ay odhanayeen wakhiyaarun wa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulaanun khiyaarun ama khiyaarun aswa waa nin dooro dadkaa dee mudad ee dadka kaba mida ay odhanayeen bayinun tani isagu waa lafdiga oo bacnafakani waa wax cad oo inuu alfaada martabadan yahay ama dabaq alfaada tacdiilkana yahay oo taa laguma tiriya arrin muuqato weeyo cad oo iyadoo iska takmilo bal markaa martabadii saddexaadna wuxuu inoogaba dhigay ruux markaa iyadana lafdigan saduuq oo marka ruuxa lagu sifeeyo tan oo la yidhaha fulaanun saduuqun dee ruwaadda aada loogu sifeeyena way badan tahay xaafid maxajarna waa badsadayba kitaabkiisan taqriib walow dee barhna saduuq keliya ay yihiin kuwana alfaada ay martabadan ka yar hooseeyaanoo saduuqun lahu awham saduuqun yukti u idhaah kun iyo sideed boqol inka in ka badan ayuu sheegay ama oo goorbay kusoo noqnoqotaa kitaabkiisa ama kun iyo sideed boqol oo raawi bal markaa eeg waa martabo kolley dadkeedu badan yahay marka waa martabadii saddexaad dee haddii aan awsaqu naas kusii kordhinina martabadii afraad baabay tegaysaa xaafidnu xajar iyo agtiisa martabada afraad bay tegaysaaba bal iyadoo saduuqyada barhkooda ay kasii dhaadhacayaan intaas kuwa wax kale ay u raacaan sida saduuqun yukti iyo saduuqun lahu awham iyo saduuqun yahiimi iyo waxyaalaha cibaaraadka saasi ay raacaan laftigan saduuqna kuwa hore hadii bal labadaa dabaqee hore ama saddexba awsaq haddaan idhaahno waa rijaashii saxiixa iyagu xadiidkooda sidooda loo qaadanayay amaa saduuq oo kale ka la idhaah meeshii cadaalo iyo lafdigani waa lafdi mubaalaqe ee rugbadni way noogu sugantahe laakiin xaggii dabdigiisii meeshan wax dee adag oo ama dabdigii kaga sugan ama tilmaamayaa ma jirto dee dabdigiibaa meeshan jaanibkan kaba maqan markaa ruuxaa saduuq lagu sifeeyey dee mana aha horta ruux muqafala oo akhdaadiisu ay badan tahay xifdigiisu xun yahay cibaaradan keliya kuma sifeeyaane waa ruux bal dabdiha lahaadeen laakiin heerka caynkaasa iyo itqaankaa maba laha saa daraaddeed mal dee xadiidkiisa horta masale xasan waa noqonaya walow laakiin uu khuduucayo ikhtibaar wax la yidhaaho oo dee dabdigiisii bal si aan u ogaano xadiidkiisa mise aanu shaad u noqon si aanu munkar u noqon bal dabdigiisii uu dabdiye loo ogaado inbad ciddii kale ee xadiidkii la wadaagsatay iyo wixii baa lala eegi oo markaa haddii xadiidkii aan aragno inaanu xadiidkiisani dadkii kale siay ku wariyeen khilaafsanayn waaba xadiidkaa isagiina la qaadanayo ee martabo xasan gaadhaye laakiin maha sidaasun in guud ahaan lagu qaadanayo haddii la arka mukhaalafo iyo xadiidkan inaanu dabdinna dee waa xadiid laba la daciifinayaba noqonaysa bal markaa taasna waa martabadaas oo uma saduuqun wakhiyaro bayin kadaaka ma'muunu walaa ba'saa yeli canhu rawow maxaluhu sidqu jari kadaaka waxa saasoo kaleo martabadan saduuq ah ma'muunun fulaanun ma'muunun firaan waa ruux la aamina ama ma'muuna weeye walaa ba'sa ama fulaanun laa ba'sa bihi laa ba'sa bihi iyadoo laydhaah ninkii wax dhiboo ku sugani maba jirto taasna waa martabadanoo saduuqun bay isla martabayiin ma'muun iyo laa ba'sa bihi iyo saduuq iyo khiyaar iyo waa martabadan imaka aan hayno ee qolooyinkanna bal markaa ibnu abi xaatim iyo martabada saddexaad noqonaysa ee qolooyin kalena martabada afraad iyo noqonaysa bal taasba weeye waliba laa ba'sa bihi waa taan marka dhaweyd soo sheegayo istilaax guudna waa jira istilaaxyo khaasina waa jiraayo culimada qaarkood ay leeyihiin markaa kolley waxaa ruuxuu u baahan yahay halkan cibaaro sanood kitaabkii mustalaxa aad ku aragtay un haddaad cibaaro kastood aragto aada ku tadbiiqiso akhdaa weyn baad kuba dhacaysaa ninkan imaamkee isaguna taskiyadan laba yimi ama tacdiilkan laba yimi bal in la ogaado weeye istilaaxiisa khaaska hadduu cibaaradan dee uu isagu wax gaara u isticmaalo oo dadka kale uu kaga duwan yahay oo markaa dee siisii loogu fasiro iyo haddii uu dadka kale uu kula midiyo tan caamkaynu imika halkan ku hayne martabadan ah marka waxaa jirtaba kelimadan laa ba'sa bihi yaxya bnu maciin marka la joogo agtiisa isagu siqada oo kale u isticmaalaa lafdiga siqa oo kale u isticmaalaa waayo rawaad buu laa ba'sa bihi yihaa isagoo haddana mar kale siqa yidhi bal markaa isago dee mar la weydiiyeyna waa sida uu yidhi laa ba'sa bihi isaga cinda bni maciin waa martaba tan ka sarreysa oo laftigaa siqa ayay filqaalib laba mid tahay filqaalib baan leenahay ayay laba mid tahay bal taasi waa mid istilaax kaloo gaaruu leeyahayna waan arki doonaa istilaax bukhaarioo gaarana waan sheegi doonaa haddii ala idhaaho walaa ba'sa bal intaasa martaas yadii waxaa soo raacaya oo martabadii afraad noqonaya rabow way wariyeen canhu canhudu rawowday ku tacalluqaysaa oo iyadoo nin la yidhaaho fulaanun rawow canhu culimadu way ka wariyeen wax waa nin wax laga wariyey maxaluhu sidqu ama fulaanun hebel maxaluhu mowdiciisa iyo martabadiisa oo sidqu run weeye oo tii hore saduuq waa martabadii saddexaad baan nidhi balsida kitaabkeenna inooguba sugan maxaluhu sidquna martabadii afraad oo martabo ka hooseysa walow cinda ibni abi xaatim labadooda ay wada socdeen waxaana dee kolley taa keenay laftiga saduuq mubaalaqaba ku sugan tanna mudlaqa sidqi unbaa loo sugay inuu dee mawdiciisa iyo martabadiisu martaba sidqi ay tahay ka horena waa nin run badana ayaa lalahaa marka farqa udhaxeeyo labada martaba sanay kala noqdeen oo fulanun maxaluhu sidqi waana cibaaraad culimada ay isticmaaleen jeli wahwa jeliyun kani inuu martabadan yahayna waa arin muuqda oo daahira inuu martabadan yahay waa iska takmila un lisidqi maa hu wa sheikhun wasad ama fulanu waxaa kaloo iyadna martabadan ah lisidqi maa huwa waa cibaaro ay isticmaalaan raawigii bay maxay odhanayaan fulanun lisidqi maa huwa laqbadeydna siay culimadu halkan noogu fasireen bal maadu zaa-ido weeye kale xadiidu saxiixa muslim kusugana jashaasadii ka aliyana cibaarasanoo kuba sugnayd walow aanay lisidqi ahayn waa say maadi zaa-ide qaadiciyadii keyrkii kuba fasireen bal markaa huwadana laabtana bal markaa waxa ay noqonaysaa waxau ku tacaluqayaa jaara masruurkii kelime imika qariibun halkan qadarayno oo markaa wuxuu noqonayaa huwa ninkan fulaan ee lagaba hadlayaa qariibun lisidqi wuxuu u dhow yahay sidqiga oo kama dheero weye nin run ka fog ma aha waa cibaaro tacdiil walow aanay taqwiyo weyni kuba sugnayn laakiin waa cibaaro tacdiilo marka muxuu noqonayaa maadu zaa-ide markay noqoto lisidqi maa huwa ay huwa ninkan laga hadlaya almuxaddathu canhu qariibun lisidqi wuxuu u dhow yahay run buu u dhow yahay oo waa nin runta ka fog ma aha iyadna waa tan waa shaykhun wasad waxaa kaloo iyaduna martabadii kuwaa soo raacay oo martabadii weli afraad ah qowlkoodii odhanayaan qowluhum fulaanun shaykhun wasadun waa sheekh dhexdhexaada oo lafdiga sheekh iyaga agtooda may ahayn markii raawi ama dee ay dhahaan kani waaba dee shuyuukhdii iyo kolkol asbaadii iyo siqaadkay kala saarayeen oo martabadii horta maaha tajriix ruuxii laftii markaas dee nooc yar tacdiilna way kuba sugan yihiin maaha lafti dee aada u xoog badanna ma aha marka haddii la idhaha fulanun shaykhun wasat iyadna martabadan afraad ayuu kaba mid yahay marka muxuu yihi waa mufridun kii gooni yeelay liwaaxidi mid gooni yeelay labadan lafti kaba midina laa yaqladu ma gefayo oo qalad kuma dhicin muxuu u wadaa saddex cibaaro isticmaalaan culimmadoo laga soo naqliyey iyagoo idhaha fulanun shaykhun wasad ama shaykhun xasanu xadiis oo israaciya waa mid iyagoo idhaha fulanun shaykhun waa nin sheekha macnaa raggii siqaadka ee asbaada aha maaha ujeedadu ayay noqonaysaa ama raggii cilmiga badan lagu yaqaanay maaha inaga dee waa lafti cilmi roone taas oo keliya la isticmaalo iyadoo la idhaaho fulanun wasad waa nin dhexdhexaada weeye ujeedada macno waxa weeyaan ninkani dee raggaa waaweyna kamid maahae dee siqaadae asbaadaa kuwa liitana kamid maaha waa kaa dhexdhexaadka ah marka shaykhuna gooni waa loo isticmaalaa wasadna gooni way ugu sifeeyeen ruwaa ruwaada qaarkood labadooduna way israaciyeen oo shaykhu wasad marka cibaaradiisana wa mufridun liwaaxidun laa yaqladu ujeedadu mid labadan kamida sheekh ama wasad imika way israacsan yihiin haddii la gooni yeelo oo shaykhun la yidhaha fulanun shaykhun ama fulanun wasadun ninkaasi waxaan jirin lamu iman oo ma qaldamine waa wax la isticmaalo culimada alfaadahoodan taskiyada iyo tacdiilkaee martabadan kaba mida kullina martabadan aan hayno iyo waxa kasii dambeeyana waa dadka bal axaadiistoodii bal kolley imaka dee weli waxay noo socotayn imaka martabadii afraad weeye waa kuwa ikhtibaarun u baahan dabdigoodi iyo bal waxaan inay dabdiyeen ay maanta soo xifdiyeen si aan shaad u noqon ama munkar in la hubsado lala hubsado riwaayaadkii kale ay tahay haddii taa la arko dee xadiidkoodii lasii daynayo uu xasan martabadiiba tegayo wasaalixu lxadiisi jayidun xasanu suwaylixun muqaaribuhu calaa sanan marka wuxuu ihi wasaalixu lxadiisi wa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulaanun saalixu lxadiisi weeye jayidun iyadana tan raaciyo qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulanun jayid lxadiisi ama qowlkoodii ay odhanayeen fulanun xasanu lxadiisi qowluhum wakadaa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen suwaylixun fulanun suwaylixun saalixoo la tasqiiriye weeye taas ay odhanayeen amase qowlkoodii ay odhanayeen wakadaa qowluhum fulanun muqaarabu ay muqaarabu lxadiisi ism mafcuul haddaan kaba dhigno waa xadiiskiisa mid lagu dhow yahay oo axaadiista dadka kale kama dheero xadiiskiisu shaad ma aha ama munkar ma aha haddii ismi faacil la aqriyana labaduba waa ay soo naqliyeen halkan labadaba isticmaalee fulanun muqaarib alxadiisi macnaa nin xadiiskiisa uu dhow yahay oo xadiiska dadka kale ku dhow yahay weeye intaa qowlkooday odhanayeen calaa sanan macnaa dariiqo keliya ayuu kuba sugnaado martabadii afraadaynu haynay ayuu noqonayaa intaasba adigu oo martabadii afraad buu noqonayaa intoo dhanbe waxa weeyaanoo bal markaa lafdigan saalix اxadiiث jayid اxadiiث xasan اxadiiث iyo subayx iyo muqaarib اxadiiث ama muqaarab اxadiiث bacd culama sida bulqini oo kale maxasin اsilaax muqaarabkana laftii tajriix kaba dhiga muqaaribna laftii markaa taskiye kaba dhiga ama tacdiil isagoo luqadana wax soo naqliya laakiin labadaba waxay u isticmaaleen intooda badan bal ama ay culimadu u isticmaaleenba alfaadan tacdiilkood intoo dhamiba martabo keliya oo martabada afraada ayuun bay wada yihiin oo martabadii afraad bay adigu kuwa wada sugan yihiinba bal markaa de khaasatan martabada afraad cinda bni abi xaatim waa kuwa axaadiisooda ictibaar loo qoro ikhtibaar iyo ictibaarna waxay ku kala duwan yihiin ikhtibaarku isagu waa in la hubsado bal inuu dabdiyo in kale marka xadiidkiisii siisa isagoon xadiid kale xoogeyn ama xadiid kale isagoo aanu quweyn baa la qaadanaya haddii la ogaado inuu dabdiyo nushaadiyo waxa aanu ahayn kuwan ictibaarkuna waa si aynu mutaabacaadkiiyo shawaahidii usoo marnay xadiidkiibaa wuxuu noqon karaa xadiid kaliu xoogeynaya taabic waabasa kuwii xasan hayrihi oo murataba tegayey waa bal markaa taa agtiisa isaga siduu imanka dabaqadan ama tan uu kuba yidhi arjuu bian laysa bihi basun kada in shaaa alilaahu lisaduuqin ixtada marka wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala ay wakada waxaa kaasoo kale ah oo martabadan ah qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen iyagoo raawi ka hadlaya arjuu waxaan rajaynayaa bian laysa bihi ba'sun inaanu wax ba'sa ay ku sugnayn ninkan tii hore waataynu soo aragnay laysa bihi ba'sun waa sugayay imanka tanna meeshii taa way ka hooseysaa waxaan filanayaa rajaynayaa weeye inaanu ninkani wax ba'sii kuba sugnayn iyo wax dhiba aanu lahayn kadaa saas oo kale in shaaa alilaahu macnaa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen in shaa allahu ixtadaa xaal uu qowlkaasi ama mashiicadaasi ay raacday oo ay markaa fangashay lisaduuqin laftiga saduuq oo maxay tahay cibaaradu waa iyagoo dee ruwaadda qaarkood kaba hadlaya ayaa maxay yidhaaheen saduuqun in shaa allahu oo insha allahudi m saduuqdii bay insha allahu raaciyeen tii hore way ka yar hooseysaa markaa saduuqun in shaa allahu markaa mashiicadii bay raaciyeen ama kuba qaydeen lafdigii saduuqaynu soo marnay isaguna martabadan dambe ee imakaan hayno ee martabada afraad cinda bni abi xaatim ah bal qolooyinna martabada lixaad iyo baabay tani u dhaadhacaysaa taas buu noqonayaa oo taasba weyn markaa arjuu bian laysa bihi ba'sunna waa cibaare ay isticmaaleen oo laysa bihi ba'sun tii way ka hooseysaa saduuqda insha allahuna ruwaadda qaarkood way ku sifeeyeen bal ama ku taskiyeeyeen iyadna tii saduuqdii keli ahayd way ka hooseysaa markaa tanna waa martabadan oo marka wuxuu uhi arjuu bian laysa bihi ba'sun ama qowluhum arjuu bian laysa bihi ba'sun kada saas oo kale weeye se martabadan imanka kuwan oo kale imanka ahayd ka horeeyey insha allah markaa de ama dee wakada waxa saas oo kale ah qowluhum arjuu bian laysa bihi ba'sun kada saas oo kale waxaa isna martabadan ah oo sida kuwa hore laba mid ah qowluhum fulanun in shaa allahu markaas ixtadaa xaal lafdiga in shaa allahu ama in shaa alilaahu uu raacay lisaduuq naftiga saduuq bal markaa taas kuwii kale ayaa halkan nooga bilaabmi doone waxaan aragnuun waa ruuxii bal cadaala ay u sugnaatay isku martabo maha kolley tashbiih fiican oo ku lahaa risaaladiisa dikru man yuctamadu qowluhu markaa fi ljarxi watacdiila ma soo noqon karaya halkane waa umuuro inoo tilmaamayo markuu qarnigii soo gaadhay labaad madaxiisii dhammaadkiisii qarnigii saddexaad madaxiisii ilaa boqol iyo lixdaneeyo ninna intaa uu sheegay ayaa uu dahabi kaba cabiraa waqtigaas baa kutubta horta fanigan looba alifay ama kutubtii masaaniidii iyo musanafaadkii kale iyo jawaamicdiiyana la alifo ay bilaabmeen ta'liifkoodu ay bilaabmeen markaasaa wuxuu kaba cabiraa waxaa la cadeeyey ninkii siqanimada iyo sugnaanshaha sida tiir oo kale ahaa aan leexsan ahaynba ahaa aada u xoog badnaayo kii xagga dacfiga see rayxaano oo kale ahaa laydh yare ama riix yare ay leexleexiso ay jiifiso ayaa la cadeeyo markaasuu kaba cabiray waxaa kaba mida man huwa alcadlu lxujatu kashaabil qawiyi lmucaafa waa nin dee isagoo cadliyo xujahaas oo la mid ah isa nin dhalinyaro ah oo xoog badan oo caafimaad qaba markaasaa deetuu raaciyaan waman huwa asiqatu saduuq ka shaabi saxiixi lmutawasili fi lquwa isaguna lamida sida nin dhalinyaro aho intu caafimaad qaba laakiin quwadiisu sida kaasoo kale aan ahayn wa minhum saduq markaa wa minhum asaduqu ayo kalkahli lmucaafa oo waxaa kaaba mida mid saduuq waa tan aan hayno lamida dee nin gadhmadoobo aho kollay quwadii dhalinyaronimo ma laha awoodiisi haatan way iskuri doontaa oo laakiin caafimaad qaba oo isaguna waa saduuq oo kale markaasaa kaba cabira waminhum saduq aladi fiihi lin markaasaa muxuu yihi kaman huwa fii caafiyatihi lakin yawjachu ra'su aw bihi dumal waa dee wuxuu la mid yahay waa nin dee intuu saduuqiya laakiin kaa hore ka hooseeyo yar dabacsanaan iyo dacfigu kuma suganye sa dee nin iska caafimaad qaba laakiin ama madax xanuunayo ama dhulax iyo waxyaale ay kuma sugayihiin oo adugu bal markaa meeshii meel laga yar haysto markaasuu kaba cabiray haddana dee mid kaleo isagu daciif oo kaladii taxaamala wayashhadu ljamaacata maxmuuma waasa dee nin intuu iska bal is adkaynayo waa daciif waa markaa waabayn dee xanuunsanayaaba ama waa xumadaysan yahayo jamaacadii buu isagoo de ama uu iman intuu is adkeeyo iyuu jamaacadii soo gaadhaya isagoo xumadaysan iyo de mid dhul dhacayba oo firaashkii isagu jeefa iyo mid kaba sii daran oo ama sakaraad oo kaleo naftu kasii gurmaysay waxyaala saasi sabagala ujeedadu waa ruwaadda siay dee maraatibta tacdiilkuna ay kala yihiin maraatibta tajriixuna ay kala yihiin bal kuwina waan la qabeynaynaa maraatibu tajriixi tajriixa maraatibtiisii isaga uu ka badiyay halkan cinda bni abi xatimna way ka yar badnayd halkanna way ka yar badnaan doontaa balkoodna ilaa lix bay gaadhsiiyeen markaasaa muxuu ihi ula lmaraatibi maraatibtaas maantana waa halkii aswa ayde ugu liidataa laga soo qaadaya ee ugu xumayne ta ugu horeysaa yakdibu qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen weeyaan fulanun yakdibu been buu sheega kadaabun fulanun kadaabun wey wadaacun wa wadaacun aw wadaacun amase fulanun wadaac wey yadac yadacu axaadiisa fulanu yadacu axaadiisa ay odhanayeen kadaka saasoo kale waxa rutbadaasuna dajaalun qowlkoodii ay odhanayeen fulanun dajaalun bal marka tobadii koobaad walow barhkood wadaac iyo yakdibu ay kala horeysiiyaan yar mubaalagada taa kuma sugan daraaddeed wuxuu kaba dhigay wixii tilmaamaya ruuxan inuu xadiidka rasuulka kuwa been sheegto xaggaas ama ha badsada ama haba yaraystee inuu martabada koobaad iyo de waa xadiis in laba sheegaa wixiisu aanay banaanayn in la cadaynayo mooyaane taas sina aan looba aqbalin martaasi waa ta koobaad dee kolleyna sharx nuqwiya waan si aan kua soo aragnay akdabu nnaas iyo ruknu min arkaani lkelimi alfaadahaas inay martabada tan kaba sii horeysa oo kaba dhigay fasaaqidun fayali waxaa soo raacaya kaas oo martabadii taa ku xigtay noqonaya qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulanun hebel saaqitun waa ku dhacsanba oo meeshii dee beenaalamay odhan laakiin waa nin liito isaguna nihaayo gaadhay oo ruuxaa dhul dhacay oo kale ah saaqidun waa dhacsan yahay marama waqaca waa dhacay oo isaguna martabadii labaad s cibaaradiisa kaba cabiray ama faqowluhum qowlkoodii ay odhanayeen saaqidun waqaca fi lmartabati thaaniya martabadii labaad haddaan takmilo ka dhignana dhib maba lahayn martabada labaad weeye kaas iyo wahaalikun wa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulanun haalikun daahib wfulan daahib اxadiiثi fulan fiihi nadr nadr baa kuba sugan mutahamu fulan mutahamu ku been lagu tuumo weeye fulan turika waa laga tegay amase matrukba ama qowlum qowlkoodii odhanayeen fulan laa yuctabaru bihi idna ictibaar ma gelayo xadiidkiisu ictibaar ma gelayo xadiidka ictibaar gelayay dacfiga dhow oo dham ictibaar buu galaa waa xadiidka usuubaday inuu taabica mashaahid noqdo ka aan heer kaa gaadhin waa xadiidsi aan sina uxoogoobayn u kamayn marna aan sare usoo kac ahayn bal markaa kaasna waa dee iyadna alfaadii tadciifka kuwoodii ugu adkaabuu kaba mid yahay bal taasna waa martabo ow amase laysa bisiqati fulan ma aha in lagu kalsoon yahay oo amase qowlun qowlkoodii ay odhaneen qad sakatu way aamuseen canhu isaga xaggiisa way ka aamuseen faman fa'da wixii ka dambeeya waa haddana rutbo labaad fasaaqiduna rutbay ahayd wixii ka horreeyeyna rutbaydo marka rutbadii koowaad maxay noqotay kadib iyo wixii ka sarfooma ama ka bedbedelma iyo kadib iyo wadci iyo waxyaalaha dajaal iyo waxaasoo dhan martabada koowaad weeyo de waa dadka wadaacinta axaadiisa aan jirin samaysta cibaaradii ay culimadu ku jarxinayeen taasi waa ta koowaad maxaa soo raacaysa cibaaradan saaqid iyo haalik iyo daahib iyo bal fiihi nadar iyo mutaham iyo matruuk iyo laa yuctabaru bihi iyo laysa bisiqa iyo qad sakatu canhu intaasna muxuu ka dhigay martabada labaad bal haddaba markaa eg haddaad cibaaraad qaar ode aan u fiirsano tan ugu dambaysa eg qad sakatu canhu way ka aamuseen waxaan ka fahmaynaa de ninkan inaan cidina taskiyeyn cidina tajriixin oo nin laga aamusay in yaan wax laga sheegin halkana waxay ka dhigeen martabadii ugu liidatay oo mid ubaba ka horeysa in qad sakatu canhu walow sheekhu inoo idlaaqay ma aha idlaaq guud maaha oo culimada ay wada isticmaaleenna waa istilaax khaasa istilaaxa khaaskaana bukhaari baale iyadiyo kelimada kale fiihi nadar labada bukhaari waan aada iyo aada u xalaal miirad badnaa haalibanna way adkayd inuu raawiga yidhaah de waa kadaab iyo waxyaalahaas yidhaaho marka alfaadihii uu isticmaali jiray dadka aada u liitee in lagu wariyo aanay banaanayn ayay ama munkarulxadiis iyo inuu tanna kuba soo dareed isaga wuxuu yihi munkarulxadiis hadduu yidhah laa yaxilu lixtijaaju bih iyo fiihi nadar iyo sakatu canyo ay u isticmaalay kolleyna fiihi nadarna waa fi lgaalibe waxaa la arkay nin mukhtalifu fiih oo culimadu ay isku khilaafsan yihin isagoo fiihi nadar u isticmaalay bukhaari waa la arkay laakiin siduu dahabi ku qaydo miisaankiisa waxa roon in lagu qaydo o la yidhah waa fi lgaali bukhaariya haddaba lafsigan fiihi nadar iyo qad sakatu waa istilaax bukhaari oo dadka aada u liita uu isticmaalay laakiin dadka kale agtooda kolkol nin dee dacfigiisu dhow yahay ayay sa fiihi dacfi niyatay kaba cabireen bay fiihi nadar kaba cabiraan oo mukhtalafu fiihi bukhaarina waa la arkay isagoo taa isticmaalayna nin mukhtalafu fiiha u isticmaalay laakiin tani waa tagaalibka sakatu canhuna dee isaga waa agtiisa bukhaari bay istilaaxiisa taasi to markaa labadani waa istilaax khaasa waana bukhaari markay noqoto bal tanna waa martabo aada u liidataa marka wuxuu yihi faman liraddihi qad asbatu ay fayalii waxa soo raacaya taas oo xaggiyo dacfiga adeegiisa iyo shidadiyo dacfiga kusoo raacaya man shaksigii qad asbatuu ay sugeen liraddi laanta zaa'ide ka dhigo raddahu celintiisa macnaa ay u isticmaaleen cibaaradan lafdigan iyo wixii kaba sarfooma oo yidhaaheen masalan fulanun rudda xadiisuhu ama yidhaaheen fulanun marduud lxadiis xadiiskiisa waa la celiyey waa marduud lxadiis marka raddigiisa ay sugeen marka laamta shaarix basoo inoo icraabe weeye laamtuna zaa'ide weeye waana de cibaarada ay isticmaaleen waa fulanun marduud lxadiis ama rudda xadiiso ama raddu xadiisow waa lafdigan iyo waxyaalaha kaba rogrogma un wixii loo isticmaalay iyadna waa martabada tan imika aada u liidata ee tii kadaab iyo wadaac kusoo xigtay tan raacaysa weeya saddexaad faman liraddihi qad asbato iyo weliba alfaadahana weli martabadii waa inoo socotee waahim bimaraatin ayo qowlahum qowlkoodiibaa isaguna soo raacaya ay odhanayeen fulanun hebel waahim weeye bimaratin hadal go-an weeye oon taradud lahayn oo bacd waxaa la arkaa dee daahiraan inay iska zaa'ida tahay waana siday kuba fasireenoo macnaa isaguba ka xag hoose dhigtay daciifun qowlan waaxidan laa taraduda fiih waa si de markaa suyuudii ay kuba fasireen waa qowl go-an oon laaban lahaynba hadal keliya weeye ina khilaaf meeshii ma jiro waa nin daciifa ninkaasi waahim bimara irmihi macnaa waa irmi bihi waa cibaaradooda isticmaalayeen fulanun hebel irmihi ay irmi bihi tuur ninkaa waxba ha ku falin tuur wa mudaraxun wa fulanun wa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulanun hebel mudaraxun mid la tuuray weeye waa ismi mafcuul min adarx ama xadiiskiisa ay ku sifeeyaanoo isagana way ku sifeeyaan fulanun mudaraxu lxadiisi macnaha waa madruuxu lxadiis xadiiskiisa mid laga tegay waa la iska tuuray weeye iyo wa waslu jiddan lafdiga jiddan oo lala xidhiiriyo bidaciifin halkaa ba ku kordhiya waana tan jiranba xagga hoosena waa caadi bidaciifin lafdiga daciif lala xidhiiriyo musطalaxun isaguna isilaax culimada ay leeyihiin oo martabadana weeye oo ay dee isilaax kaba dhigteen oo martabadan saddexaadan hayno muxubal markaa welina way inoo socotaa martabadii waahib bimara hadday yidhaahaan iyo hadday yidhaahaan fulanun irmi bihi ay yidhaahaan ama fulanun mudaraxun ama madruuxu lxadiis ama mudaraxu lxadiis ay yidhaahaan ama lafdigiiyo daciif ay la xidhiidhiyaan lafdiga jiddan oo yidhaahaan fulanun daciifu jiddan waa intan cibaarada tu wadaaye intuba waa martabadan saddexaad ee aada u liidataa iyo weliba laa shay-a qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulanun hebel laa shay-a waxbaba ma aha wuxuu yahay mama jirto kole cibaaradooda badanna maxay ahayd laysa bishayin ama laa yusaawi shay-an ninkani wax ma aha weeye shayna asalka hore waa mawjuud oo ayuu ahaa wacindana shay huwa lmawjuudu waa waxa jira saabitka ayay shay yidhaahaan marka isagii markii laga dhigay dee mid liita inna khabarkiisa aan la qaadanayn ayaa laga dhigay si wuxuu macduum oo kale yahay laysa bishayin ama laa shaya ama laa yusaawi shay-an intaba way isticmaaleen ama kutubta way nooguba sugantee haddaba intanna waa martabada saddexaad laakiin mid baa jirto ibnu maciin oo kale haddii uu yidhaaho raawi isagoo sifaynaya laysa bishayin kolley qaacido caama maaha horta walow ay halkan culimo kala duwane ay idlaaqaan oo saa rafci takmiil iyo qawaacid markaa fi culuum اlxadiid iyo kuwo kale dee nurudiin citri adigu de rag kala duwane ay idlaaqaan laysa bishayin ibnu maciin agtiisa inay tahay raawigan xadiiskiisu waa yaryahay oo ninkii axaadiistiisu koobnayd ee ay yarayd eenay badnayn buu kolkol kaba cabiraa laysa bishayin marka tajriixba maaha taskiye maaha ninkii siqabu noqon karaa laysa bishayin waa axaadiistiisa yare laakiin taa culimadu way dee rag kala duwan oo weliba kutubta muhimkii way idlaaqeen inuu si haddana marka la eego ibnu maciin ee la eego la tatabuco axkaamtiisa la tatabuco dee waxaa laga yaabaa casharaadba ay gaadho oo laysa bishayin uu isticmaalay siday culimada kaleba u isticmaashayna waa la helayaa bal markaa horta ma aha qaacido caamoon odhanayno ibnu macin asal ahaanba laysa bishayin wuxuu isticmaalaa waxa yar walow iqaad dhan uu dhigtay ama tamih dhan laknawi ibnu tan cibaaradan uu dhigtay iyo dee bal markaa taas uu fiqraba u dhigtay waxa weeyaan laysa bishayin san jumhuur lculamaa u isticmaaleenna waa u isticmaalaan ruuxa daciifka iyo dacfigiisu nihaayo gaadhay awqaadda qaarkeedna laysa bishayin ibnu macin wuxuu isticmaalaa ninkii axaadiistiisu yarto markaa waxyaalahaase marka ibnu maciin qowlkiisa ay tahay in la hubsaday u baahan tahay muxuu isticmaalay taas waayo isilaax khaasuu meesha ku leeyahy laakiin aan ahayn isilaax daa'ima aan ahayn saa laa basa bihi ba aan odhanayno waa isilaaxiisii aan odhanayno bal markaa saddex baan aragnay msoma sheekhu waxbuu inoo sheegay wuxu uhi uma maa khalaa wixii madhnaaday maa khalaa labada ciba maa khalaa wixii tegey minhaa alfaadan sharxiga iyo tacdiilka ka tegey khalaa waa ka maran yahay min اtijaaji min اxtijaajin xujaysi la xujaysta waa ka maran yahay wاctibaarin اctibaar laba fiiriyo xadiidkoodii shaahid ama taabic loo soo qaato mustelan xaala kwnihi mطlqan isagoo calىa sabiili اطlaaqa oo intan wuxuu inoo sheegay waa dee xukun buu inoo sheegay intan maxay tahay labada khalaana way kala duwayno khalaada horena waa bimacnaa mada tanna waa khalaadii bimacnaa tajaradada ahayd oo wixii uu ka dharbaniye waxaasi waa ka maraya midna waa tii uu tegay ahayd oo wuxuu leeyahay alfaad imanka saddex martabaan soo maray intaa aynu soo aragno o dhan ciddii lagu sifeeyey xadiiskoodu xujona ma gelayo ictibaarna ma gelayo maha xadiisa xataa shaahid iyo taabicu noqon kara xadiis xoogoobaya ama la oogey xoogeeye ma aha ictibaarna ma gelayo iska daa xujona maba aha waa intaas waayo dacfiga dambe ayaa inooga duwan taasi oo waa dacfi kii hore kaba dhow marka wuxuu yihi famunkarun waa martabadii afraad efeyari waxaa soo raacaya kuwa munkarun fulanun munkaru lxadiisi fulanun du dacfi dacfi kii u saaxiibka manaa cibaaradoodii dee du dacfi ma isticmaalayna waa nadmige fulanun daciifun daciifu jiddan hadda maaha waynu soo maray waahibi marana maaha waa iyagoo yidhaha fulanun daciifun oo kale mac mudaribi mudarib lafdigan mudarib ama mudarib lxadiis iyaday laba jirto oo la yidhaaho dee tanay la dabaqo tahay la martabo tahay fulanun mudarib lxadiis waahin iyo waxa weeyaan dee lafdigaa waahin oo la yidhaha fulanun waahin daciifka weeye hebel oon bimara laba socon wadacfu iyo wa qowlum qowlkoodii ayaa soo raacaya ay odhanayeen fulanun dacafuuhu hadii taam yeelo oo dee wasankaan u qabanayne hebel way daciifiyeen amase laa yuxtaaju bihi fulanun laa yuxtaaju bihi eg lafdigan laa yuxtaaju bihi ma dacfi adag maaha xujo maha weeyo xadiidkiisu xadiidkaa xujada a maaha marka laakin waa xadiidka daciife se ictibaar buu usubanaya laa yuxtaaju bihi fa fiihi bal markaa taasna waa martabada taa kusoo xigta oo xadiidkiisii walow lafdigaa munkar kolkol marka iyadna istilaaxyo gaari ay jiraan imaam axmed oo kale hadduu yidhaha dee munkarulxadiis kolkol ama ragga qaarkood saynu hore meelaha kitaab kaleba ugu soo aragnay wixii lala gooni noqday lafdiga munkar ay u isticmaaleen oo dee rag rijaalu saxiixayna bal maxamed ibn ibraahim utaymi oo xadiidkii inama alacmaalu biniyat raggoodii raggiisii asaasiga waa ninka dee raggii keligood la gooni noqdayba ayuu munkarnimada ku sifeeyey dee taasna may daciifin oo kolkol kelinimo ay tahay haddana istilaaxii guud waa tan bal marka haddana martabo afraad buu usii kaca usii baydho tii shanaade fa fiihi dacfun waayo fayari fada hore waxay tilmaamaysaa rudbo kale inay tahay tani martabo kale ee fayari waxa soo raacayo kuwaa xaggii dacfiga ku soo raacayo laakiin waa dacfigu waynu dhaadhacaynaa dacfigii dhawaabaynu gelaynaa une fiihi fulanun hebel fiihi fiigiisa dacfun dacfi baa kuba sugan oo fiihi dacfun bay odhan aw maqaalun ama se fiihi fiihda wado oo fiihi maqaalun maqaal baa kuba sugan oo dece daciifisaaba jirta dacifa fulaanun dacifa waa la daciifiyey fulaanun sayiu xifdin ama sayiulxifdi xifdigiisu ninuu xun yahay weeye layinun fulaanun layinun waa nin debicsan oo jidhicsan duuna khafaa qarsoodibli iyadoon qarsoonayn waa martabadanba weeye lidacfi maa huwa waa si aynu lisduqi maa huwa kuba soo maray fulaanun lidacfi maa huwa saasay odhanayaan oo macnaa huwa isagu qariibu lidacfi wuxuu u dhow yahay dacfigii madna zaa'idaba weeye kadaa saas oo kale waxaa martabadan ah takalamuu fiihi fulaanun takalamuu fiihi culimadu way ka hadleen waxbay kaba sheegeen walaysa bilmatini ama fulaanun hebel laysa bilmatini ku xoogla maaha ku adag maaha yuclamu waa la ogaya iska takmilown aw ilqawiyi laysadii wado fulaanun laysa bilqawiyi أو حجة فلان ليس بحجة أو qwله فلان ليس بعمدة عمد mه أو ليس بالمرضية halkaa waa saxan doontaan xaggoosna waa caadiye laysa ma ahanin بالمرضي ku laga raaliyey ninkani cinda saadati raggii saydiyada ahaa ee madaxda ahaa cilmigan xadiidka agtooda nin ay ka raali yihiin ma aha manaa kuwani waa dee dabaqaadkii ama meelihii maraatibtii ugu hooseysay xagga dacfiga xadiiskoodna ictibaar iyo la qoranaye loo qoranayey ictibaar loo qoranayeyba qadacanu fulan hebel qadacanu way dacniyeen fiihi isaga figiisa waa la dacniyey wa fiihi ikhtalafu ay wa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen fulanun ikhtalafuu fiihi way isku khilaafeen hebel waa la iskuba khilaafay iyo wa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen tunkiru fulan tunkiru waad qoonsanaysaa oo waad inkiraysaa waa in yudaf hadii loo idaafeeye lahu lafdigan tunkiru wa tacrifu tacriif loo idaafeeyo macnaa waxa weeya way israacayaan oo maxay yidhaahaan fulaanun iyagoo ama ruux sheegaya tunkiru wa tacrif macnaa ninkan awqaada qaarkeed axaadiis la inkiruu la imanaya kuwana axaadiistii macruufkahay buu la imanaya oo xadiis saxiixa baabay kuwa timi oo rasuulka ilaahay dadkaa dabadii imanaya madaxda ah ayaaba ahaa dee kuwa sidaasaa imanaya khilaafadii raashida ahay dabadeed oo tacrifu fiihim watunkiro macnaa kol sharcigii bay ku dhaqmayaan oo wax toosan bay la imanayaan kolna way qardajeexayaan oo sharcigii bay kaa beydhinayan oo hawadooday raacayaan ba waa laftii xadiid saxiixa muslim kuma sugan marka ninkan kol waad garanaysaa oo waxa weeyaan dee wax toosan buu warinaya kolna waad inkiraysaa oo wax aan bal kaa toosnayn buu warinaya manaakiira taasna waa iyadna meelaha ugu hooseeya macnaa hooseynta waxay ka dhigantay meelaha dacfigooda ugu dhow yahayo markaa maraatibtan dambe eeg wuxuu ina yidhi uma ma khala minha khala min ixtijaajin waictibaarin mustela soo maha intan dambe oo dhami ictibaar way gelayaan axaadiisoodu axaadiisoodii baa la qoranayaa ictibaar way gelayaan ictibaar siday ku gelayaanna macnaa axaadiisa raggan waxaa loo eegi bal loo doondooni wax shawaahida wax taabica haddii la helo axaadiis kaleo sidooda kuba simioo xoogeeyo ama taabica ama shaahida saynu soo maray dee waabay kacayaanoo kolxasan likayrihi baabay inoo imanayaan ma ay tegi karaan haddii dee la waayana dacfigii bay kuba sugnaanayaanoo waa axaadiis la qoranaya ictibaar lakiin kuwa kale wax kasoo qaad may lahayn inta hore wallahu subxana watacala aclam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا سن التحمل ورنت أي حنبارتا أنت حديثك لا حنبار أي da-diisii ama bal dee da-dii haddii dee wixii ruuxu markuu gaadhana samaac iyo taxamulkaasi u ansaxayay haddii aanu da-daa gaadhsiisnayna aanu taxamulkiisii ictibaar yeelanahayn ayuu bal taasi maxalkii ama mowdiciisii yahay taxamulku waa warintan ruuxu warinaya xadiis ama kitaabba uu cid kale kaba warinaya taas bay taxamul yidhaahaan aduhuna waa gudashada ama isagu waaba gaadhsidee isaga marka laga warinayo isaguna cid kale usii gudbinayana ada ayay yidhaahn ama xaalatal ada ayay taasi noqon haddaba markan taxamul uu sugan waqtiga taxamulka iyo warintaas da-da ruuxu marka uu gaadhana taxamulkiisaasi mid ictibaar galo oo dadkii dee la tirsado oo ansaxo u noqon da-da haddaanu gaadhina dee aanu taxamulkii noqon ahayn mid isagu la ictibaariyo halkan lagu tiriyo ruuxaasi inuu riwaayo waxaan u leeyahay ayuu bal markaa taas ayuu imaka halkan inoogu sheegaya marka wuxuu uhi naadimku raximah llahu tacaala فالخمس للجمهور أو فهم الخطاب والرد للجواب ولكن ذا الصواب وهو مقبول بشرط الحلم حلم ككافر أسلم كابن مدعم وعرف الخمس فالمعتبر وحلو في رنية السماع الصحتان كيس والروح وانسحا متحمل كيس وانسحا الخمس وشن للخمس من السن وشن سندود أي أكل اعتبار تري لفير الجمهور لدى الجمهور جمهور العلماء إيجا أكتودا وشنتربا آيتهي دأد الروح هدو قالوا samaaciisan ama taxamulkiisani u ansaxayo haddii aanu gaadhinna oo uu shantii ka yar yahayna taxamulkiisaasi aanu ictibaar iyaga agtooda kuba lahayn taasba weeye falkhamsu falmuctabar aw amase almuctabaru fii sixati taxamul taxamulka sixadiisa waxa loo fiirin fahmulkhidaabi ruuxan maanta xadiiskii warinaya hadalkii dee caadiga ahaayee lagulaba hadlayay fahamkiisa uu fahmayo iyo waraddu celin liljawaabi jawaabtii hadalkaasi lahaa uu celinayo taas ayaa waxa weeyaan ay tahay waxaa la ictibaarinoo haddii uu ruuxi gaadhay waqti uu tamyiis iyo garasho ama tamyiis uu yeesho tamyiiskiina madaahirihiisa ugu ama waxyaalihiisa ugu muuqasho badani ay tahayba dee hadalkan ama marka dee ruuxii lala hadlee lagula hadlo shay min maqaasid alcuqalaa inuu wixii intuu fahmo istiicaab kuba sameeye ama uu fahmo jawaabtii u munaasibkahaydna celin karo waa tamiiskiisiiye taas baa adigu markuu heer kaa gaadho samaaciisii ama taxamulkiisii la ictibaarinaya dee taasna da imaka kumay xadayn qowlkan oo hadduu isagoon shantii gaadhin oo afar jirba masalan ah heerkaa uu gaadho tamiis uu yeesho samaaciisi ictibaar buu yeelan haddii isagoo shantii gaadhay weli aanu garashadaa iyo tamiiskaa lahayn oonu bal khidaabkii fahmahayn jawaabtiisiina aanu celinahayn shantii haba gaadhe markaasna samaaciisan mid la tirsanayo ama taxamulkiisani ma noqonayo walaakin laakiin daa kan dambe oo waa qowlkan dambe aw fahmu lkhidaab ka bilaabmaya ayaa asawaabu qowlka sawaabka ah xagga marka la eego waktiga taxamul uu ruuxii u suurtogelaya ama uu waxwarin karo dabdintiisa la dabdiyo kan dambe ayaa u sawaabo ayaa qowlka sawaabka beydka sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoogu sheegay da-dii ruuxay u suurtogelaysay samac marta waxa weeyaan dee kollay markaynu inagu teena iyo iyaga tooda ay meelahan ka hadlayaan aada moodo inaynu isbaaldhigno ama ruuxii uu wadcigeenan intuu kaba dhaqaaqo uu doono waxyaalahan inuu haddana uu kuba fasiro dee arrimihii isuma qabanayaanoo innaga arrinteenu waa ruuxu marka uu isagu u awood awood de markaa uu yeelan karo inuu isagu keligii cilmiga dalbo wixii uu diraayo u yeesho riwaayo maaha dee macrifo wixii uu raacan karo uu fahmi karo ujeedadii iyo taas oo kaleo taasi shan iyo lix iyo toddoba iyo tobanna ruuxa kuma gaadhayo ee waa da- ka roonun oo bal markaa dee iyagaba naftooda taasi way jirto waqtigii uu ruuxu ehelka uu noqonayay xadiidkii inuu isagu keligii qorto inuu waxaan macnihiisiiyo umuurahan uu fahmo inuu dabdiso isagu taasi da-tan ka weyn bay haydo dee barhkoodba labaatan iyo ama in ka roon iyo waxyaalo ama in ka yar ay kuba xadeeyeen oo taasi waa diraayo ayaa ujeeddadu ay tay innagana dhammaanba taynu wax riwaayo aan uga qasadnaa maba jirto ruuxi waa barasho wixii uu barto macnihiisii fahmo ujeeddadiisii fahmo si uu dee uguna camal fali karo isagii u qaban karo ay dhici karto hadduu dee waqti helo uu wixiina sii wado uu dadna uba gudbin karo u fahamsiin karo taasi iyadu waa baab diraayo iyada da-dan ay meelahan kaga hadlaan dee wax markaa iyada taasi ku xasilayo waqtigaa ruuxu uu ehel ugu noqonayo ma aha waayo markaa tenan deeta iyo waxaynu inagu naqaanaynu cilmiga markaan doonina inaan barano dee da-aheenaas iyada laguma fasirayo ee toodu waxay ahayd taas way lahaayeen oo taa nafteedaba way kaba hadlaan oo dadkii markan ay rixlaynayeen ay cilmiga uga baxayeen ama keligii darsiga iskaba xaadirayay casharkiisa qoranayay dabisanayay umuqaabalaysanayay waa da intan aada uga roon bay ahaydba umuurahan ay halkan kaga hadlaan oo waxay riwaayo yidhaahaan un warin macnaa ruuxani inuu kitaabkan sanad u yeesho oo dee sheekan buu ka warin isna sheekh kale isna sheekh kale ilaa rasuulka ilaahayba sidaa lagulaba xidhiidhayo sanad uu yeesho haddaba kol hadday tahay arrintu riwaayo iyada dee isagoon waxaan fahamkiisii guud ee weynaa iyo qoritaankiis iyo wixiina waa dad wax loo qoraya dadkani ahayn dad ama ijaazo loo qaaday ama loo dabdinayo maya ama samaaciisii dabaqa loogu qorayay ee waktigaas isagoon gaadhinba ayuu yaridan uu yar yahay dee gees ehel uguba noqonaya inuu riwaayadaa yeesho marka taas daraaddeed iyagu carruurta yaryar majaalistii cilmiga waa la geynayey caruur yaryar baa ijaazo iyo waxyaala loo qaadayey taasna kolley faa'iidadeedu waxayd ilmahani markuu weynaado de bal iyada hadduu ninkani aanu cilmi kale iyo aqoon kaleba yeelanoo riwaayadaa unuu lahaa bal masalan kutubtaa waaweyn magaciisii uu kuba qornaayo inuu maqluu sheekh fulan kaba maqlay meesha ay uba qornayd iyada kaa inta badan markuu da' noqdun bay u baahan jireen oo loo baahan jiray oo dee ninkii yaridiisii shan jirkii toban jirkiisii waxyaala intuu sheekhya saasa looba geeyey ama isagii waktigana dee tamiisna lahaa loo qoray inuu wax kitaabkan maqlay markuu toddobaatan ama siddeetan joogo dadka sheekhaa ka maqlay wax joogaaba aanay jirin oo dee ay inqiraadeenba sanadkiisuna waa sanad caaliya uu noqdo oo dadkii dee bal masalan waktigiisii cidda-diisaa kula siman oo waktigaasna sheekhadaa la kulantayba aanu jirin ayay u baahan jireen oo looga baahan jiray riwaayo uun si sanadkii balo xidhiidho silsiladaa u xidhiidho iyadoon aqoon kale la weydiinahay dee kii kale isagu aqoon yeeshayna tani way anfacaysay oo hadhow diraayadiisi way u dambaysay xadiidka qoridiisi iyo fahamkiisi iyo taasi way u dambaysay tani waxay noqonaysaa dee kutubtii wuxuu bal masalan sanad ugu yeesho oo riwaayo ugu yeesho bal diraaye ha u dambaysabe laakiin wax riwaayo ugu yeesho sanadkii ugaba xidhiidho hadhow taas bay noqonaysay haddaba bal markaa umuuru waa wixii riwaayo un waxaan da-dan aan arkaynaa marka maxay tahay waxay jumhuurulculamaa qowlkoodu yahay ilmuhu markuu shantir gaadho haalibanna waktigaas hadduu ilmuhu caadi yahay tamiis waa leeyahay horta oo tamiis wuu yeelanayaa khidaabkana way u suurtogelaysaa iyo tan dambey tamiiska ku taxdiidiyeen laakiin dee isagoo ka yarbaa tamiiska uu yeelan karaa kolka